cadaabkii waa laga daayay ma oga say u sigteen hadduu nabigu odhan lahaa isugu dhufta labada labada maaragtay buurood intaasaaba warku ku dhammaan lahaa ma ay oga si u badbaadiyey iyo sida uu waxeeyey midna ma garanayaan markuu maka ku soo dhow yahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam yaa haddee walwal ilaahay u keen daa'if waa ka yimid waxa ka soo raacay waataynu soo sheegnay maka waa ka yimid waa nimankuu shalay ka tegey oo xumaan bay ula fadhiyaan wax wanaag ula fadhiyaa ma jiro makaba iskama geli karo ma geli karo marka carabtu caaday lahayd caadadeeda waxaa ka mid ahaa qofka cabsanaya hadduu beled soo gelayo ama qabiilo soo gelayo nin buu sheegan jiray wuxuu odhan jiray ninkaas magaciisa yaa ku imaanaya imaanaya markaasaa si kastuu kuu necab yahay ninkaasi ayuu intuu seeftiisa qaatuu leeyahay bay ninka isoo sheegtay waxu dhowaan kara male haddii kale waa la isku go-ayaye waa la badbaadinayaa qofkaas mid mushriga oo madcan bin cudayi la yidhaaho ayuu nabigu soo sheegtay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi madcan bin cudayi ninka la yidhaahdo ayaan ku maka ku soo gelaya waa mushrik mushrikiinta ugu shaydaansan wey gaalnimadiibuna ku dhinta markii dambe laftiisa sidii buu yidhi waa waa dee caadadii carbeede waayo ka leexda qof taaban karaa ma jiro habeenkaasuu nebigu yimid calayhi salaatu wasalaam ninkaasuu ku soo galay damiinkiisa waa makadii uu ku dhashay oo ilaa konton sannadood uu joogay afartan iyo sagaal sano uu joogay weeyaan habeenkii markuu seexday walwalka uu qabo ma malayn karaysa wuxuu daa'if kala soo kulmay ma malayn karaysa waxa meesha uu joogo ka haysta ma malayn karaysid markuu kurbooday ayuu ilaahay subxaana wa tacaala hameenkaa laftiisa uu maka soo galay hameenkaasaa israha iyo micraajku hameenkaasu yuu noqday taasoo macnaheedu yahay yaa rasuula allah haddii ahlu maka ay ku nabcaadeen hadday xaqii kaa qaadan waayeen hadday ku daraabeen haddii ay khoof miiran aad meelaad ka joogsata aad lacdahay haddii daa'if sidoo kale kuu galeen haddaba ilaahay ambiyadiisii oo dhan ayaa ku rabta oo ku soo dhowaynaysa malaa'igtii samaawaadka oo dhan baa ku soo dhowaynaya in allaale intii khalqi ahaa baa ilaahay baa ku soo dhowaynaya subxaanahu wa tacaala kolka intaasi hadday ku jeceshahay oo ku soo dhowaynayso oo ku karaamaynayso maxay kaa dhibi karaan wey nebigaa loogu qalbi qaboojinayaa calayhi salaatu wasalaam kurbadaa lagaga yaraynayaa farxaddaasaa la rabaa in lala kulmiyo waxaana inayan waxba ahaynba markaas dee wuu ogaanayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa la wariyey caaisha inay tidhi maalintii uxud oo dee dhibaatadu dhacday nebiga daqarna waa lagu dhuftay meeja tan oo cabuur bireedkii uu qabay baa yaa laba laba qodob baa halkaa ka galay nebiga calayhi salaatu wasalaam inigaas dhoolkaana waa laga jebiyey waa dagaalkii uxud wey marka abubakar baa damcay inuu ka soo bixiyo labadii qodob abuu cubaydata caamir ibnuljarax yaa yidhi ilaahay baan kugu dhaashay iidaa anaa soo bixinaya abubakar waa u daayay labadii qodobna meeshay ku jiraan markaasuu mid ku qabtay iligiisaas hadduu gacanta ku soo qabto wuxuu ka baqayaa in nebigu xanuunsado calayhi salaatu wasalaam meeshaadii iyadoo ku jira qodobkii ayuu qaniyo meeshii kula qabtay markaasuu soo fag soo siiyey fagtuu soo siinayaba iligii baa raacay mid baa weli meeshii ku haray iligii u haray buu ku qabtay sidii oo kale u soo baxshay markuu soo bixinaya iligiibaa yaa raacay asna laba fool mali mar abuu cubayda laba fool mali maca daalika waxaa la yidhi weligii fool xumo iyo afdulaaqnaan lagama dareenin baa layidhi abuu cubayda wuxuu yidhi abubakar weligay ninka afdulaaqnaan ka qurux badan abuu cubayda weligay ma arag buu maxaa yeele meeshay uga dhaceen soo ma garanaysid sharafka ay leedahay iyo qiimaha ay leedahay marka nabiga isa soo kortaagtay calayhi salaatu wasalaam wax la mid ihi weligaa qoomkaaga ma kaa soo gaadhin qoomkii gaalada ahayoo la joogtay ee quraysh ahaa dhibkan oo kale weligaa ma kaa soo gaadhin wuxuu yidhi yaa caaisha laqad balagtu min qawmika maa laqaytu wixii aan qoomkaaga kala kulmay baa iga gaadhay wax weyn baa iga gaadhay bu laqad khiftu fii diin illaahi ilaahay diinkiisa waa laygu cabsiiyuu yidhi maa laa yukhaafu axad waxaan qofna lagu cabsi gelin waqad udiya fi llaahi ilaahay udiitu fi llaahi baa laygu yaa yaa laygu dhibay buu yidhi maa lam yuda axad waxaan qofna lagu dhibin oo kaleeto baa laygu dhib walaqad mara calaya alaauuna min bayni yawmin walaylatin wamaa lii walibilaal maa yaakuluhu duu kabadin ilaa shayun yasiirun yuwaarii ibtu bilaal wuxuu yidhi waxaan qoomkaaga kala kulmay ilaahay unbaa sheegi kara oo dhibaato ah adna waxaad sheegaysaa meel yaroo haddeer wax igaga dhaceen iyo dhool yaroo meel ka jabay iyaad sheegaysaa si aan loo dhibin qofna baa la iigu dhibay buu yidhi diinka ilaahay si aan la iigu loo cabsiinin qofna ayaa la iigu cabsiiyey buu waxaabay soo gaartay buu yidhi aniya bilaaloo keligana meel cabsi kula jirnoo labaa soddon maalmood hameyne iyo maalin isugu jirta ayna soo marto oo wax qof beerlihi cuno aana la ku arag xoogaa yaroo garabka bilaal ku jira mooyaane oon marba nafta ku ceshado saas hal xabba mar aan afka gashanay wax la cabo ma leh wax la kariyo ma leh aniga bilaal soddonkaasaan nagu tagtay buu yidhi shay kilkisha bilaal laga soo bixinayo waxaan ahayna nala kuma arko cabsi darteed weeyaan waxaas marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaasoo dhibaato ah ayaa nebiga la gaadhsiiyey oo diinta darteeda ayaa lagu gaadhsiiyey haddee intaa muxuu samaynayey wuu sabrayey maxaa yeelay ilaahay baa ku yidhi fasbir kamaa sabara ululcasmi min alrusul walaa tastacjil lahum sidii ambiyada ululcasmigaahi u sabreen u sabar baa la yidhi ha degdegsanin ha degdegsan waxbaa ku soo socdee adigu ha degdegsan baa layidhi ambiyadii ka horraysana saasay u sabri jireen walaqad kudibat rusulun min qablika fasabaruu calaa maa kudibuu wauuduu xataa ataahum nasrunaa walaa mubadila likalimaati illaah walaqad jaaaka min nawaa'i lmursaliin buuhi ilaah walaqad kudibat rusulun rusul baa la beeniyey adiga kaa horreeyey fasabaruu calaa maa kudibuu wixii lagu beeniyey ku sabreen adiguna sabar weeye saasoo kale yaad u sabraysaa wey aayado kalena ilaahay waa kan ku odhanaya am xasibtum an tadkhulu ljanna walamaa yaأtikum maalu aladiina khalow min qablikum masathum اlba'saaءu wاdaraa wazulziluu xataa yaquula arasuulu wاladiina aamanuu macahu mataa nasru اllah alaa ina nasr اllahi qariib sababtii micraajka keentay intaasaynu ka taabannay sabab keeni kartana way tahy maxaa yeelay khalqiga ilaahay ruuxii u fadli badnaa ayaa makana waxaas lagu gaadhsiiyey daa'ifna halkaasaa lagu gaadhsiiyey wax dembiyahoo uu sameeyeyoo ilaahay aynu caabudna aan ahayna aan la arag sidaa unbaa lagu galay fari waqfada labaad aynu nidhaahno nabigu calayhi salaatu wasalaam ambiyuu arkay habeenkaas ambiyo ayuu arkay ambiyadaas waxaa ka mid ahaa nebi muuse waxaa ka mid ahaa nebi ciise waxaa ka mid ahaa nebi ibraahim mid walba wuu tilmaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ra'aytu muuse bna cimraan rajulun aadam jacda ashacr kaannahu min rijaali shanuuc wuxuu yidhi waa tima adadag buu leeyahay nebi muuse waana maaran yahay buui maariin macnaa guduud ma aha waa caddaan maariinuu ku jira buu kaannahu min rijaali shanuuca nimanka reer shanuuca la yidhaahdo oo yamanta ah raggeedaan laga aqoon kaagaasuu u egyahay buu wa ra'aytu ciise bna maryam ciisihiina maryamoodna waan arkay buu yidhi rajulun axmaru waa nin guduud- guduudan buu yidhi lahu khilaanun fi- cala alwajh wejigana barow ku leeyahay bara yar yar ayuu ku leeyahay daamirulbadni calooshiisu way dhuuban tahay buu yidhi sabda shacar timihiisu waa yaleex buu timo yaleexu leeyahy kaannahu kharaja min diimaas inuu xamaam ka soo baxay yaad moodaayo hadda uu soo qubaystayoo kulayl uu ka yimi yaa yaad moodaa buu yidhi faashbahu nnaasi bilna b- faashbahu nnaasi bihi qofka qof ugu egna curwa bin mascuud buu ninkaa curwa bin mascuudaha laga aqoon buu yihi nabaciisa kaasuu dadka ugu ego yuu ugu egya wa ra'aytu ibraahiima alkhaliil nebi ibraahiim baan arkay buu yidhi shanda lixya garkiisu wuxuu yidhi caddaan iyo madow yuu isugu jiraa qaarna waa ciro qaarna waa madow buu yidhi faashbahu nnaasi bihi qofkan ugu ekana saaxibukum buuri waa idinka saaxiibkiin nebi ibraahim kan ugu eg waayo saaxiibkiin saaxiibku waa maxay waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam nebi ibraahim qofka qof ugu eegi waa aniguu ka wadaa nebigu calayhi salaatu wasalaam رسول الله يا خير البرايا رسول الله يا خير البرايا عليك صلاة ربك يا محمد رسول الله يا خير البرايا رسول الله يا خير
marka saddexdaa nebi sidaasuu u tilmaamay rasuulkeennu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh axaadiista waad ku aragteen sidaan bay u tilmaaman yihiin waata mid kale wuu sheegayoo wuxuu yidhi marartu bimuusa bni cimraan wa huwa yusallii fii qabrihi nebi muusaan sii maray buu yidhi markaan sii socday baytulmaqdisaan ku sii socday wa huwa yusallii fii qabrihi asagoo qabrigiisa ku tukanayaan sii maray buu walow kuntu hunaaka la ariitu haddii aan halkaa joogana waa idin tusi lahaa buu yidhi cinda alkasiibi alaxmar bacadka guduudan dhinaciisa ayuu ahaa buu yidhi qabrigiisu meeshaas isagoo ku tukanayaan sii marayn wuxuu kale noo sheegay calayhi salaatu wasalaam rasuulkeennu wuxuu yidhi ciise bnu maryamaan arkay oo wa yaduufu bilbeyt kacbada isagoo dawaafaya yaa nabiga ciise arkay buu yidhi wahaa- yaha- yuhaadii bayna rajulayni laba nin garbahood haysto oo sidaa kacbada u dawaafaya marka haddaynu waqfad halkaas ka samayno ambiyadaani waa horay dhinteen nebi maxamedna waa nool yaha calayhi salaatu wasalaam oo dee markaas waaba makuu ka soo baxayoo waa joogaa ayagiina wuxuu leeyahay waa cibaadaysanayaan midna waa dawaafayaa midna waa tukanayaa buu leeyahy tilmaantoodii oo aan shaki lahayn ayuu tilmaamaya asagu see ku arkay ayagase see lagu arkay iyagoo hadlayoo tukanayo cibaadaysanaya iyagoo zaman hore ayagu dhinteen taas waxa weeyaan qofkii dee qalbigiisu ilaahay uu caafimaad geliyey wuxuu shaki ka qaadaya maaha waxa weeyaan ambiyadu waa dadku ilaahay doortay subxaanahu wa tacaala haddaad uga haddaad uga qiyaas qaadatid kuwa adiga gurigaaga jooga iyo kuwa deriskaaga iyo qoladan aad ilma adeerada tihiin iyo haddaad ambiyada uga qab amba ilma adeerada ima arag iyo aabbahaye xagee laga keenay kuwan haddaad uga qiyaas qaadatid ma rumayn karaysa ambiyadu waa khalqigu ilaahay doortay qabrigooda kuma xabisna xayaata barsakhiyay ku nool yihiin way soconayaan way xajinayaan way tukanayaan way soomayaan samaawaadka markaynu tagnana ayagoo samooyinka jooga iyo baytulmaqdis ku tukanaya waynu tegi doonaa kolka ambiyada nebi moxamedna aragtida uu arkaya waa mucjizo uu ilaahay si adiguba ma arki kartid kuwaana aragtida la arkayo iyo cibaadaday cibaadaysanayaan iyo salaaday tukanayaan wax kaloo yeeli karaa ma jiraani ayagun buu ilaahay ku fadilay subxaanahu wa tacaala marka adigu dadka inuu isku mid yahay weligaa ha u qaadani hebel waa dhintay hebel adoo kale u ahaayoo dhintay ma nebi baa anoo kale noqon kara hadduu dhintay waaba nebi rasuul oo ilaahay uu khalqigiisa ka doortay wey markuu adduunka joogay wuxuu siiyey ka badan buu siinayaa markii uu dhinto marka waqfadaas waxaan uga jeednaa dad baa odhanaya markii qofku dhinto ka bacdi waxba ma jiraan oo dee qiyaamo inta la gaarayo mana noola meel ma tegi karaan kan ma yeeli karaan axaadiistaas aynu sheegayno qofkaasi beeninaya aynu ka sii soconno markuu baytulmaqdis tegey nabigu calayhi asalaatu wasalaam wuxuu yidhi jibriil iyo miikaaiil baa ila socday buraaqii baan ge- meel ku xirtay bu meel baan ku xirtay masaajidkii baan soo galay markaasna dee waan soo rawna markaasaa waxaa laysiiyuu yidhi sharaab baa dhowr weel la iigu keen mid waa caano mid waa biyo mid waa khamru caanihii baan cabbay jibriil baa yidhi buu yidhi shaygii sawaabka aha ee xaqa ahabaa ilaahay ku waafiji haddaad biyaha cabbi lahayd duufaan baa ummaddaada lagu rogi lahaayoo biyaa layn lahaa haddaad khamrada cabbi lahaydna ummaddaadu diintay ka bixi lahay oo wax ku soo rumeeyaba maad hesheen riwaaye waxay sheegaysaa weel kaloo malabaa ku jiray xataa haddaad malabka cuni lahayd buu yidhi adduunyada ayaa ummadaadu ka dooran lahayd aakhirada oo macaankaasay raaci lahayd oo diinka way ka dhaqaaqi lahayd wax yar markaan joogay yaa masaajidkii soo buuxsamay buui huf masaajidkiibaa soo buuxsamay waan dhugtay buu yidhi saan ambiyadii baan kulli wada gartay ambiyadii ilaahay nebi aadan baa u horreeyey nebi aadan baan arkay buu yidhi nebi ibraahim baan arkay idriis baan arkay kulli da nuux baan arkay ambiyadii ilaahay baan wada aqooday buu waa la aadaanay waa la caqimay waa la istaagay safsaf baa laysu taag rusushii horaa la soo mariyey ambiyadii aan rususha ahayna gadaal baa la mariyey wax tukiyaa la dhowrayaa yaa tukin doona sidii loo lahaa jibriil baa soo kacayo garabka intuu iqabtay buu yidhi buu yidhi salli bihim adigu tuki خير الأنام يا خير الأنام اللهم صل وسلم يا عليه خير الأنام يا خير الأنام عليك سلامي يا خير الأنام يا خير الأنام يا خير الأنام يا خير الأنام عليك السلام يا خير الأنام يا خير الأنام يا خير الأنام يا خير الأنام عليك السلام يا خير الأنام يا خير الأنام يا خير الأنام يا خير الأنام عليك السلام ليلا بعبده مرقدت الادنى الى مرقدته على وجه القران ما عدناك كنت هناك يا من رسلي وكان إماما لكل إمام عليك السلام يا خير الأنام يا خير الأنام يا خير الأنام يا خير الأنام عليك السلام من اسرع ليلا بعبده مرقدت الادنى الى مرقدته على وجه القران ما عدناك كنت هناك يا من رسلي وكان إماما لكل إمام عليك السلام يا خير الأنام يا خير الأنام حبيبك يا خير الأنام عليك السلام بدا يغفر صلى على النبي المختار.
حضرة قدسه فرأى ربه بعيني راسه خصه بذاك شوقا والإعلام عليك السلام يا خير الأنام يا خير الأنام يا خير الأنام يا خير الأنام عليك السلام
صلى على النبي المختار ورد لخمسين بمشيئته ولا أجر مثل خمسينه ما شاه المولى لطفا للعنا عليك السلام يا سلم وبارك عليه
waantu kiyey buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wassalaam ambiyadii oo dhan ayuu nebigu halkaa ku tukiyey taas maxaa looga jeedaa waxaa weeyaan idhaaran lisharafihi sala allahu calayhi wasalam ambiyadii ilaahay iyo rusushii ilaahay oo dhan ruuxa imaamka u noqday waxaa lagu daahirinahayaa sharafkiisa iyo inuu afdalu lkhalqi cala alijmaac inuu yahay khalqiga kii u fadli badnaa ayaa meeshaa lagu tusinaya halkiibuu ku tukiyey intii kalena macmuuman bay yay ku xidheen salaadii xataa malaa'igtii waxay ku xidhatay nebiga calayhi salaatu wasalaam ayada malaa'igta rususha ilaahay baa ka fadli badan ayaga laftooda way ku xidheen halkaas waxaad garanaysaa dadka halkaa ku tukaday ee nebigu tukiyey qof nooli kuma jiro markaasoo xayaatada adduunkaa jooga kulli qabuurahoodii bay ka soo wada baxeen barsakhii bay ka wada yimaadeen waana kuwaas nebiga oo xayiya la tukanaya calayhi salaatu wasalaam daad xadiiska aad leedahay dee xadiisku maaragtay ma- xadiisku ma jirana sheeg haddii kalena dee ambiyadu inay sidaa u cibaadaysanayaan oo nebiga ay la tukanayaan oo masaajidka soo gelayaan adigoo dee xadiiska markaasaad haddaad rumaynaysid oo xadiisku qalbigaaga gelayo dee markaas waad rumaynaysaa haddii kale weligaa un shaki unbaa yaa kugu jiray wuxuu yidhi لك القرب من مولاك يا أشرف الورى وأنت لكل المرسلين ختام وأنت لنا يوم القيامة شافع وأنت لكل, الم- لكل الأنبياء إمام عليك من الله الكريم تحية مباركة مقبولة والسلام معناه أرنتها سالة الماما إياه هذا عين شيغينه لك القرب dhowaan baad leedahay baa la yidhi min mawlaaka ilaaha aad u dhowdahay nebi muxammadow yaa ashrafa alwaraa khalqiga kan u sharafta badanow wa anta likulli lmursaliina khitaamu mursaliintii ilaahay uu soo dirayna kii lagu dhammaystiray ee lagu khatimay baa tahay wa anta lanaa yowma alqiyaamati shaaficun kii daraarta qiyaame noo shafaacayay aad tahay وأنت لكل الأنبياء إمام أنبياءنا كل قد إمام كودي باه تهيبالي واكا بيت المقدس مركين شيغينا نولا او نبي صفقة دنبو قالي نولا الرسولة نبي محمد با مركز يا إمام نقضي عليه الصلاة والسلام وأنت لكل الإم- لكل الأنبياء إمام عليك من الله الكريم تحية إلهي كريم كتحية كركا هكاهاتو mubaarakatun oo la barakeeyey maqbuulatun oo la aqbalay wasalaamu iyo nabadgelyo korkaaga allaha allaha yeeluy haddee midaan keliya maxaad ula yaabaysaa qiyaame markii la tago calayhi salaatu wasalaam ambiyadu kulligood ilaahay agtiisa jaah bay ku leeyihiin laakiin maalinkaas marka la tago nebi weliba jaaha ilaahay ma shafeecayo maalinkaas nebi weliba wuxuu leeyahay maya aniga maaha maanta waa cabsidu waa xoog badan tahay ilaahayna waa cadhaysan yahay maanta anigu ma shafeeci karo ilaa nebi maxamed loogu yimaado salawaatu ullaahi wasalaamu calayh oo nebi maxamed uu yidhi ana lahaa anaa leh shafaacadaas lafteeda anigaa leh oo markaa intuu shafeeco ilaahay uu shafeecadiisa ka aqbalo marka baytulmaqdis buu ku tukaday ha la yaabin qiyaamadaba meel uu calan ka muto ayaa khalqigoo dhami isugu imaanaya oo hooska calankaasaa la harsanaya oo qiyaamaha shafaacada nebiga ayaa ummadda lagu wada meel maraya calayhi salaatu wasalaam halkaa waxaa ku dhammaaday intii aynu nidhi waa isra isrihii min maka ilaa bayt almaqdis intaasaynu ka soo qaadanay macnaha ikhtidaafaadkaas yar baynu ka soo qaadanay waxaa noo haray micraajka waana isku hamayn labadoodu isku hamayn bay dhaceen isruhu waa markii hore micraajkuna waa markii dambe micraajka haddee buraaqii meeshii baa lagaga tegey baytulmaqdis baa lagaga tegey nebiga iyo jibriil calayhi salaatu wasalaam ayaa fuulay micraajka micraajku waa jaranjaro macnihiisu jaranjaro wey jaranjaro maanta oo dhan lugta saas la leeyahay ma aha sida meelaha kan kuwa ay ku dhisaan oo kale wuxuu leeyahay toban cagsaar buu leeyahay gebigiisuba toban meelood oo cagaha la saaruu leeyahay tobankaas markaad cagta saarto samada dhow baad joogtaa haddaad midka labaad saarto samada labaad baad joogtaa waa khalaas waa mid walba asagaa kuu imanaya markaad cagta saartana meeshiisiibuu kula tegayaa micraaj weliba waa meeshii waa dahab iyo jawaahirta qiimaha badan oo la yidhaha luulka ama la yidhaaha dheemanka ayaa laga suubiyey micraajkaas toban lugsaar weeye samada hore samada labaad samada saddexaad toddobada samo toban lugsaar wey kan kale sidratulmuntaha weeyaan samaawaadka way ka koraysaa tan kale waa almustawaa meesha la yidhaaho wey waa sagaal wey midda kalena waxa weeyaan makaanu alqurbi wadunuwi meesha loo bixiyayoo khitaabka ilaahay uu ku siiyey rasuulkiisa salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh tobankaa darajo ayuu leeyahay tobankaa darajo markii uu lahaa markii u horraysay lugtaa la saaray jibriil iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam isla markiiba samadaa la joogaa samadu iska gal ma aha samadu albaabay leeda malaa'ig waardiyahay leeda maamul bay leeda malag ismaaciil la yidhaaho yaa xukumo samada tan ismaaciil baa la yidhaaha intaasoo junuuduu leeyahay albaabkii bay tageen jibriil baa garaacay albaabkii buu yidhi nabigu calayhi salaam
اللهم صل وسلم وبارك عليه waa la warsaday qofkii albaab garaaca waa in la warsado waa kuma jibriil jibriil baana jibriil ayaan ahay shaydaan baa xagga ka yimid miya adeer waa la sallinayaa ama ama u adkaysa ama ka kac meesha salli baad u fadhiisaa salli baad u fadhiisaa bese naga daa maxaa qaylinaysaa adaa shaydaan ku noqday meesha ka dhaafdi naga daa Bes, bes, naga daa. jibriil haddii aan tahay yaa kula socda nebi moxamed baa ila socda oo ma la soo amray inuu samada yimaado waa la soo amray waana laka furay buuri intaasoo su-aala shardii laysdhaafsaday le- nala kama furin buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam.
اللهم صل وسلم وبارك عليه
mancanta jibriil waa laba kelimo nacam fafutixa lana markaasaa nala ka furay markaa dee samada iska gal maaha jibriil baa la weydiinayaa loo- ilaa la hubsado aan laga furaynin jannada albaabaheed marka dadkaan le samada baan tagnay xaggee bay aadeen ayagu yaa furay yaa ka furay malaa'igtii miyay xoogeen ma jiree meelahan sokay ku wareega caddaysanayaane meeshaa cidima tegi been waa maxay yidhaahdeen markii dambe waxay yidhaahdeen "Eh, samaba ma jirto oo meeshii ishaadu ku wareerta unbaad moodi in waxsaas yihiin mooyaane Eh, samaba ma jirto waa iska hawo daloosha dee way gaari waayeen waa gaari weyneyna inay qiraan ma oggola gaaladu samooyin baa jira ilaahay uu yidhi wa banaynaa fawqakum sabcan shidaadan toddoba cad adag baan korkiina ka dhisnay buuhi ilaahay alam tarow kayfa khalaqa allaahu sabca samaawaatin dibaaqan toddoba samo saan korkiina uga dhisnay ma waydin aan arkayn buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala marka dee wayan gaarin meeshii nebigu gaaray calayhi salaatu wasalaam ayayan gaarin sanadaas markaan tegey waxaan la kulmay buu yidhi nebi aadam horta malaa'igtii baa labada dhinac safan waa soo dhowaynaya nabiga calayhi salaatu wasalaam tarxiib yaa loo soo dhowaynaya nebi aadan baa meeshii uga hor yimid rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam u soo dhoweey marxaban bilibni saalix waalnebiyi saalixbu wiilkaygii hagaagsanaayo nebigii hagaagsanaayo kaalay soo dhowowgu halkaasaa lagu soo dhoweey nebi aadan beeqa qarnigaa ka dambaysay waa joogaa rasuulkuu soo dhowaynayaa wuu la hadlayaa tarxiibku ku jira samadaas asagaa loo inuu ku soo dhoweeyo asagaa loogu talagalay nebi aadam haddeerna kuwii baytulmaqdis ku tukanayuu ku jiraa wuu ka soo hormar maxaa yeelay arwaaxdoodu ambiyada way ka fududahay xataa malaa'igta iyo aynu sheegayna waa ka fududa waxaa la yidhi xigmada uu nebi aadam meeshaas ugu soo dhoweeyey maxaa maxay ta laba xigmadood baa ku jirta nebi aadam kulanka uu kula kulmay nebigu samada soke waa mid eh nebi aadam jannaduu joogi jiray waagii hore nicmo iyo barwaaqo iyo amni buu ku qabay shaydaan oo cadowgiisiiya ayaa sabab u noqday in laga soo saaro dhibaatuu la kulmay markuu adduunkan yimid nicmadii iyo barwaaqadii waxbaa ka nuqsaamay hadda kabacdina jannadiibuu dib ugu noqon doonaa jannadii yuu dib ugu noqon doonaa maxaa la mid ah nebi moxamed beled buu lahaa maka la yidhaaho oo uu ku dhashay oo ninka jecel uusan jirin gaalaa ka soo saartay xoog uga soo saareen iyo cabsiin ay cabsiinayaan bay uga soo saareen qariib buu noqday sidii nebi aadan markii jannada laga soo saaray uu u dhibooday oo kale ayuu ugu dhibooday markuu waddankiisii iyo dadkiisii iyo uu ka soo dhex baxay haddana bishaaraa ku jirto mar labaad baa lagu celin doonaa makadaadii bishaaradeed baa ku jirta wayna dhacday sanadkii sideed markii sanadku ahayd fatxulmaka ayuu nabigu galay calayhi salaatu wasalaam meesha sidii nebi aadam looga soo saaray oo uu jannada ugu noqon doono ayaa adigana maka maka lagaaga soo saaray aada ugu noqon doontaa ina aladii farada calayka alqur'aana laraaduka ilaa macaad ilaahay baa yidhi waata xigmad kalea labaad baa ku jirta nebi aadam meeshaas uu ugu yimid rasuulka calayhi salaatu wasalaam xigmaddaa waxa weeyaan nebi aadam wuxuu dhalay inta basharkaah oo dhan buu dhalay nebi moxamed aabbihiisi uga horreeyey wey marka mar hadduu caalamkii uu nebigu ka noolaa uu ka yimid oo caalamu sufli la odhan jiray oo caalamulculuwi uu yimid aabbihii aabbayowga ugu weynaa waa inuu ku soo dhoweeyaa meeshaasoo naxdinta iyo maaragtay cidlo cidlada uu uga bi'iyo maxaa yeele qofku aabbihii hadduu arko wax walba oo hayay way ka baxayaan halkaasuu ku soo qaabilay bil wuxuu yidhi marxaban bilibni saalix waalnabiyi saalix wuxuu arkay buu yidhi nebi aadam halkaan midigtiisa dad badan baa ka ah halkaan bidixdaana dad badan baa ka ah markuu dhinaca midigtaa dhugto wuu qoslaya wuu farxaya markuu dhinaca bidixdaa dhugtana wuu tiiraanyoonaya jibriil buu weydiiye oo yidhi waa maxay wuxuu yidhi aabbaha aadam weeyo labadaan meelood waxa ka socdaana waa dadkii uu dhalay kuwaan midigtu waa kuwa jannada gelaya markuu arko ayuu farxaya kuwa bidixdaana waa kuwa naarta gelaya markuu arko ummaddiisii caruurtiisii oo naarta gelaysana wuu ka tiiraanyoonayaa wuu ka socday nabigu calayhi salaatu wasalaam jibriil baa la socda samadii labaad buutay samadii labaad sidii oo kale ayaa la yidhaha na laga furo waa laga furo malaa'igtii ka sokow laba nebi oo laba rasuulah ayaa nebiga halkaas ku qaabilay calayhi salaatu wasalaam waxaa weeyaa nebi yaxye iyo nebi ciise ayaa halkaa uga hor yimid way soo dhoweeyeen waxay leeyihiin marxaban بالاخ الصالح والنبي الصالح iyagu de may dhalini waa walaalkood bilakhi saalix bay odhanayaan walaalka naga hagaagsan oo fiican nebiga naga hagaagsan soo dhowow baa lagu yidhi labadaas waxaa la yidhi xigmadda ay meesha ugu soo dhoweeyeen oo uu samada labaad uu kula kulmay waa xigmad baa ku jirta xigmadda ku jirta waxaa ka mid ah nebi ciise yahuud baa damacday inay dilaan mu'amaray u subiyeen nin dilabay u sameeyeen mid bay laaluush siiyeen meeshuu joogo noo soo fiiri baa la yidhi waan dilaynaaye meel buu ku dhuunsanaa kii ay soo direen ayaa nebi ciise u- ya- shabihiisii ilaahay ku rog nebi ciisaa loo ekaysiiyey nebi ciisena ilaahay baa sare u qaaday subxaanahu wa tacaala hadhow markii nimankii seefahawati ay yimaadeen koodii ay soo dirsadeen oo jaasuuska u ahaa unbaa ciise u eg kiibay kurka ka goyeen kiibay sabab meel ka soo luleen ciisaan dillaybay ilaa hadda waa kuwaa ku haya ciisaan dillayo aan meel ka soo lullay bay leeyihin ilaahayna wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wamaa qataluuhu wamaa salabuuhu walaakin shubbiha lahum mana ay dilin nebi ciise mana ay deldeline waa loo ekaysiiye mid kalea loo ekaysiiyey kiibay deldeleen oo dileen ee nebi ciise mee bal rafacahu allaahu ilayhi wa kaana allaahu casiizan xakiiman ilaahay baa sare u qaaday subxaanahu wa tacaala wuuna soo degi doonaa aakhirka wuu soo degi doonaa axaadiis fara badan baa sheegtay inuu soo degi doono oo shareecada nebi moxamed uu ku xukumi doono khalqiga axaadiis fara badan baa sheegtay qur-aankuna waa ishaaro wainahu lacilmun lisaaca falaa tamtarunna biha ilaahay baa yidhi subxaanahu wa tacaala macnaha saacadda qiyaamadu markay soo dhowdahay nusuulu ciise baa ka mid ah calaamooyinka lagu garanayo marka nebi ciise ilaahay saasuu uga badbaadiyey dilkii ay dileen ay damceen inay dilaan nebi yaxyana yahuud baaba dishayba yahuud baa dishay marka waxaa la ishaarayaa sanadka labaad oo hijrada dhibaato wax nebiga u iman doona yahuud baa makri ula soo socota nebiga calayhi salaatu wasalaam siday labada nebi u makriyeen oo midna u dileen midna u sigeen ayay nebiga makri ula soo socdaan maxaa ka mid ah waa sanadkii labaad nebigu markuu madiine soo galay yahuud buu la heshiy hudnay wada qaateen sulux bay qaateen maalintii dambaa la yidhi waan ku marti qaadaynaaye noo imow beer madiine dhinaceeda ah yay u gogleen nebiga calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisuna waa la socdaa waxaa la socdaa zayd binu xaariso oo uu markuu soo galay buu yidhi luqada yahuudda naga baro yay nagu khataline markay ama nagula hadlayaan ama markay qur-aanka ee bahalka maaragtay ay ay kita waraaqaha noo soo qorayaan yay nagu khaldine baro buu yidhi markaasuu muddo yar ku bartay dhowr iyo toban beri buu luqadoodii baxar ku noq marka wuu la socdaa turjubaan buuba u yahayba waxaa la yidhi markaan cuntada u dhigno waa buur lagadkeed nimow kor tagoo dhagax dhagaxa u weyn ku soo daa baa la yidhi isagiiyo saaxiibkiisuba meeshaa ku baabi'e arrintan risaaladuba meeshaa ku dhammaato gooray cuntadii soo wadaan kiina dhagaxii uu soo dilindilaynayo ku beegaya nebigu meeshuu fadhiyo yaa jibriil u yimid oo yidhi dhagax bay kugu soo wadaan yaa rasuulallaahi meesha isaga ka nebigu markuu booday ayaa dhagaxii oo ordi ayaa meeshuu ku soo dhacay nebigu fadhiya calayhi salaatu wasalaam waa sidii nebi ciise ay la damceen oo kale nebigu waa tegey barkiiba dagaal buu amray banu qurayda in lala dagaalamo nimankii yahuudda ahaa ayuu markaa amray marka labada arrimood oo isu eg yaa ku jira yahuud baa makri kugula soo socoto siday labadaa nebi makri ugu sameeyeen baa la leeyahy samadii saddexaad bay tageen nebi yuusuf baa ka hor yimid nebiga calayhi salaatu wasalaam malaa'igtu kulligeed dee waan soo dhowaynayaan rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayh laakiin nebi yuusuf baa yaa samada saddexaad ayaa uga hor yimid waxaa la yidhi dee xigmadda ku jirtaa maxay tahay iyada lafteeda maxaa samada saddexaad loola eegtay nebi yuusuf waxaa weeyaan xigmad baa ku jirtaa li ama lababa way dhammaanaysaa laba xigmadood waxaa weeyaan nebi yuusuf walaalihiisaa intay qabteen god ku riday waa la iibsaday waa la addoonsaday haddana xabis baa lagu riday dhibaato badan buu soo maray aabbihiisaa kurboodoo labadii indhood ka dhaceen dhibaato fara badan oo caynkaasaa soo martay aakhirkii dambe nimankii sidaa u yeedhay ayaa ilaahay isaga makani isagio suldaana oo waddankii oo dhan haysta yay u yimaadeen markay aqoodeen bay isku yaxyaxeen oo yidhaahdeen tolow maanta maxaa laydinku samayn doonaa markaasuu yidhi laa tafriiba calaykum ulyoom waxba laydin canaanan maayo maantee ilaahay baa idiin naxariisanaya orda iska tag fari kurbadii uu qabay iyo kurbadii nebi yacquub qabay labadii oo meeshii bay ku dhammaatay walaalihii laftooda kurbadii ay lahaayeen markay aqoodeen inuu suldaanka yahay waa laydinka argudanayaa meeshii bay ku dhammaatay laakiin kurbay soo mareen rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam rasuulkuna sidaas oo kaleeto sanadka saddexaad ee hijrada waa sanadkii uu yidhi waan cumraysanaya oo cumrada loo soo diiday waa sanadkii uxud ay dhacday wey uxud dhibaatadeedii ay dhacday oo aan sheegayno nebiga la daqray asxaabtii rasuulkana rag badan laga laayay macnaa masiibo nebigu la tiiraanyooday ayaa halkaa kaga timid sanadka saddexaad aakhirkiina maxay noqotay nimankii sanadka saddexaad dhibkaas u geystay ee sayid xamse dilay oo asaga dhaawaca u geysto asxaabtiisii laayay berigii dambe oo uu maka tegey asagay gacantiisa soo galeen nebiga calayhi salaatu wasalaam markaasuu yidhi maxaad u malaynaysaan maanta inaan idinku samaynayo saa la yidhi walaalkanaad tahay naxariis baan kaa filanaynaa waa nimankii daa'if ku khasbay inuu aado oo markuu daa'if ka soo noqday wixii loogeyd ku dhigay oo asxaabtiisii iyo raggiisii laayay idhabuu fa antum uطulaqaa'u buur iska taga fasax baa tihiin waa laydin fudhay oo orda iska dhaqaaqa iska taga buur idin oran maayo sidii walaalka yuusuf uu yidhi mooyaane muxuu ahaa laa tasriiba calaykum ulyawma yakfir allahu lakum wahuwa arxamu raaximiin sidii nebi yuusuf walaalihii yidhi un baan idin oranayaa buur marka labada arrimood baa isu eg markaasaa la- lala raadsaday oo la yidhi nebi yuusuf sanadka saddexaad taasaa ku soo socotay halkaasuu ku qaabilay way ka socdeen sanadka waxay tageen samada afraad bay tageen nebi idriis baa halkaa loogu tegey nebi idriis baa rasuulka ku soo dhoweeyey salawaatu ullaahi wasalaamu calayh nebi idriis ilaahay waatuu yidhi warafacnaahu makaanan caliyan warafacnaahu makaanan caliyan makaan sare ayaan u kor yeelay buu yidhi ilaahay nebi idriis wadkur fi lkitaabi idriisa inahu kaana sidiiqan nabiyan warafacnaahu makaanan caliyan waxaa la yidhaahdee xikmaddaas maxaa munaasabaha ka dhaceeya samada afraad ama sanadka afraad waxaa weeyaan nebi idriis wuxuu ahaa qof qalin wax ku qora isagaa ugu horeeyey qalin qof wax ku qora isagaa ugu horeeyey wuxuu samayn jiray rasuul buu ahaa dadka gaaladaahu waraaqaha u qorqori jiray waraaqaha soo islaamu odhan jiray soo islaama soo islaama qaarna waa yeeli jiray qaarna waa diidi jiray sanadka afraad oo hijriyada rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa sanadkii uu nabigu bilaabay kitaabada muluugta ama carab ha noqdeen ama cajam ha noqdeene sanadku bilaabay wey sanadku bilaabay wey qaar buu u qoray way soo islaameen najaashi baa ka mid ahaa najaashi yaa ka mid ahaa qaar buu u qoray way ka cabsadeen markaasay ma rumayne hadaayo u soo dhiibeen sida hiraqle iyo ninka la yidhaahdo muqawqis iyo kuwaasi hadiyooyin bay usoo dhiibeen laakiin ma rumaynin kuwana madaxay taageenoo sida kisre iyo qaysaroo nebigaa ku dhuftayoo dowladnimadoodii iyo dadkoodii oo dhanba waa la baabi'iyey marka waa sanadkii la odhan jiray alkitaabatu ila almuluuk boqorrada ama carab ha noqdeen ama cajam ha noqdeen sanadkuu nebigu kitaabaadka u qori jiray yaa sanadka afraada nebi idriisna de waa kii awal u qori jiray dadka kitaabaha ee waraaqahaas u qori jiray munaasabadaas yaa isaga mid noqotay baa lay way ka gudbeen samada shanaad bay tageen samada shanaad nebi haaruun bay ugu tageen nebi haaruun baa ku soo dhoweeyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam de waxaa la yidhi nebi haaruun la garaye maxaa munaasabadu tahay sanadka shanaad maxaa dhacaya sanadka shanaad waxaa dhacaya nebi ibra nebi haaruun waagii nebi muuse uu ka tegey oo uu yidhi qoomkayga la sii joog aniguna tuurusiinaan aadayaa kitaabkii baan inoo doonayaa oo intay khilaafeen oo istidcaaf ku sameeyeen oo ay di- inay dilaan bayba damceenba ilaahay baana ka fakiyo may dilin waataad aayadda ku aragtay ina alqawma istadcafuunii wakaaduu yaqtuluuna wakaaduu yaqtuluunanii يقت- وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين إلى ي- ولالك يو دد كان وايد ضعيف سنة إني يدلان بيدمعين هيوفر حن العدو عدو هيوفر حن استضعاف كاس لو سميي إلى أين وكبد باديي أيا تاسو كلا النبي سنة كشنات أيا دحضي محيا هاي سنة كاسي nabigaa tegey inuu cumraystuu damcay calayhi salaatu wasalaam xudaybiya markuu marayo ayaa loo diiday inay aadaan xajka cumraysan maysaan baa layidhi meeshii baa lagu joojiyey meeshii bay ku xalaaloobeen heshiis buu quraysh la galay waxaa la yidhi sanadka dambe yaan ku ogol lahaa soo cumraysan laakiin sanadkan ma ogolin marka dhibaatadaas kaga dhacday oo xaramkii loo diiday iyo nebi haaruun istidcaafkii lagu sameeyey ayaa munaasabo isu eg noqotay baa leh nebigu waa kala soo noqday isagoon maka tegin xudaybiya waxay u jirtaa midhaa dhowr iyo toban kilomitir baa yaa maka kuu jirtaa markaas halkii baa laga soo celiyey marka in alqowma salcafuuniydii iyo tanaa isku mid noqotay baa leh wuu soo noqday midda kale munaasabo kalaa ka dhaxaysa nebi mu- nebi haaruun qofka ugu fasaaxo badan reer bani israa'iil ambiyadeedu ahaa ninka ugu fasaaxo badan nebi moxamedna fasaaxaba qofkii loo hibeeyey buu ahaa qofkii nebi moxamedba fasaaxoo dhanba qofkii loo hibeeyey marka halkaa fasaaxadana isaga mid bay ahaayeen baa layidhi nebi moxamed baa ka fadli badnaa oo ka fasaaxo badnaa labadoodu halkaasay munaasabadaasay noqotay samadii lixaad bay tageen nebi muusaa loogu tegey nebi muuse ilaahay baa la warramay de waxaa la yidhi nebi muuse maxaa munaasabada ka dhaxaysa iyo nebi moxamed maxay tahay waxaa la yidhi sanadkii lixaad waa cumratu lqadaa marka sanadkii hore cumradii loo diiday sanadkay samaysanayeen ay maka gelayeen nebi muuse qoomkiisii buu yidhi udkhulu ilarda almuqadasa warkaadaya gurigan gala ilaahay idiin suubiyey qaaluu ina fiiha qowman jabbaariin qoom jabbaariinaa ku jiro oo ma gelayno ilaa ay ka baxaan bayaa nebi moxamedna markuu yidhi warkaadaya aynu cumraysanoo galle waxay yidhaahdeen laa naquulu kamaa qaalat banuu israa'iila limuusa fadhab anta wa rabbuka faqaatilaa inaa haahunaa qaaciduun ku odhan mayna bay yidhaahdeen bal waxaanu odhanaynaa fadhab anta wa rabbuka faqaatilaa inaa macakumaa muqaatiluun annaguna waydinla jirayna sidaasuu nebigu marka ku galay maka sidaasuu ku galay marka reer bani israa'iil wixii ay yidhaahdeen iyo wixii ummadda rasuulku ay nebiga ku yidhaahdeen saxaabadii ayaan isku mid ahayn nebi maxamed waa ku guulaystay laakiin nebi muuse tiihii baa ku dhacay laakiin nasrigii aakhirkii gadaal buu yuu ka helay nebi yuushac buu ilaahay siiyey markii dambe wuu ka gudbay wuxuu tegey nebi ibraahiim oo jooga samada toddobaad Ta- samada toddobaad masjidka baytulmacmuur la yidhaaho ayuu sidaas uu ugu tiirsan yahay dhabarka ugu haya wuxuu yidhi carruur yaryar ayaa agtiisa ah caruur yaryar yaa hortiisa joogjoogta meel halkaasana dab baa lagu shidayaayo nin bale ahaa shidahaya dab halkaas jibriila waa maxay waa aabbaha nebi ibraahim baa le caruurtaana waa um- ilmihii yaryaraayo mu'miniinta ka sakiiray asaga aabbe u noqonayo rabaynaya jannada ku rabaynaya kaa dabka shidaya waa maalig buus naartii khaasinkeedii weeyaano halkaasuu dabka ku shidaya xigmadda nebi ibraahim halkaa loo geeyey waa maxay waxa weeyaan nebi ibraahim waa aabbihii labaad oo nebiga mu- calayhi salaatu wasalaam markii hore dhulka uu ka yimid aabbihiisii horaa yaa lagu bilaabo aadam ahaa haddana samaawaadkii waa dhammaadeen rixlooyinkii kalaa sii haray oo samaawaadka ka korreeyey marka aabbihii kaloo labaad yaa halkaa loo dhigay si uusan u cabsanin ama uusan u cidloonin markii uu samaawaadkao dhan dhaafayo sidratulmuntahe iyo dhulkaa uu tegayo inuusan cabsanin yaa loogu talagala aabbihii weeyaan midda kale waxaa la yidhi nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waataan horay u sheegaynay hal qof ahoo nebi ibraahim uga egi ma jiro labadooda waa ismoodaa inay isku mid yihiin baad moodaysaa dee diintaynu haysannana waa diintii nebi ibraahim wey. diintii nebi ibraahim wey. wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj millata abiikum ibraahiim waa aabbihiin ibraahim diintiisii weeyaa la yidhi culays male fudayd miiran weeya iyada dhan nebi ibraahim waa tuu ilaahay yidhi ina ibraahiima kaana ummatan qaanita macnaha sa- toba sideed sifo ama sagaal baa lagu sifeeyey oo mid waliba gaarkeeda ay cajiib u tahay صلاة الله عليك سلام الله عليك يا مصطفى سلامي عليك يا رسول عليه وسلامي يا مصطفى سلامي عليك يا رسول صلاة الله عليك سلام الله عليك يا مصطفى سلامي عليك يا بدره بدا منك الأنوار يا مصطفى سلامي عليك يا رسول صلاة الله عليك سلام الله عليك يا مصطفى سلامي عليك يا
كان نورا
وسلم عليك يا مصطفى سلامي عليك يا رسول صلاة الله عليك سلام الله عليك يا مصطفى سلامي عليك يا رسول ومن أراد يسرا يتبع نور الله يا مصطفى سلامي عليك يا رسول صلاة الله عليك سلام الله عليك يا مصطفى سلامي عليك يا
عليك يا رسول يا مصطفى سلامي عليك يا رسول nebi ibraahim marka salaam buu inoo soo faray rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi rasuulka ilaahayow igu salaam ummaddaada igu salaam buu yidhi waxaad u sheegtaa buu yidhi inay jannadu ciiddeedu carfoon tahay biyaheeduna inay aada u macaan yihiin waxa lagu tallaalaana inay yihiin subxaana allahi walxamdu lilaahi walaa ilaaha ila allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billah macnaha jannada tallaalkeeda qofku sow beer hadduu doonayo inuu tallaasho sow inuu umbeed ku tallaalo maaha qofkii doonaya jannada tallaalkeedu waa kaas weeye subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billah jannada tallaalkeedu kaas inuu yahay u sheeg buu yidhi ummadda haddee ne- nebigu inoo sheeg calayhi salaatu wasalaam innaga layna soo gaarsiiyo laynoo sheegayo qofkii tallaalanahaya iyo qofkaan tallaalanayn dee waa waa waa asaga laakiin waa laynoo sheegayaa nebi ibraahimna wuxuu rabaa inaynu ku camal fallo oo jannada aynu ka buuxsanu doonaya halkaa markay marayso toddobadii salaan oo ja- ay samadu lahayd waa la soo maray salaankii sideedaad ayaa markaas ayaa la koray waa salaanka ku tegahaya sidratulmuntaha asidra asidra macnaheedu waxa weeyaan waa geed gob weeyaan gob baynu u naqaanaynaa oo geedka gobka la yidhaahdo dee gobkan adigoo aad aragtay iyo gobkaasi isku mid maaha gobkaasi waa gobka nebigu ka cajabay calayhi salaatu wasalaam waa gobku ilaahay yidhi id yaksha sidrata maa yakshaa id yaksha sidrata maa yakshaa cinda sidrati lmuntaha cindahaa jannatu lma'wa id yaksha sidrata maa yakshaa macnaha da- waxaa daboolay wixii daboolay wixii weynaaya daboolay yaa geedkaa daboolay xadiidkuna wuxuu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam geedkaas wuxuu yidhi siratulmuntaha markaan tagnay midhaheeda caashuumada waaweyn oo caashuumada ugu waaweyn bay leegyihiin buu yidhi midhaheeda dee gobka waynu naqaan midho yaryar buu leeyahay inagu gobkaynu naqaan waxay la mid tahay buu yidhi samaruhaa ka khilaali hajar beledka hajar la yidhaahdo caashuumadiisa ay biyaha ku dhaansanaan jalxadaha waaweyn yaa midhaheedu leegyihin wayda waraquhaa caleemaheeduna ka aadaanilfiyada maroodiga dhegihiisoo kale ayay leedahay buu yidhi bahasha dee gobkeennu waa caleema yaryarya waana midho yaryarya dee isku mid maaha sidratul muntaha baa layidhi maxaa loogu bixiyey